bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabditaa kowad waxow ahna hogaamiyaha macawisleyda deegaanka deegaanada hoos yimaad degmada reermurgood waxaa xalay abaarihii tobankii afartii sakda dhexe deegaanka daarunimca uu weerar kusoo qaaday khawaariijta al-shabaab oo wata ciidamo aada u fara badan gaadiid qaraxya ku jiraan deegaanka ayay soo galeen masaajid meesha ku yaalo dhismaha dhagaxa keliya ee meesha kaga yaala ayayna gaari qaraxa ku dhifteen ilaahay ayaa mahadale oo khasaaro saa u badan meesha kama ay dhicin waa mahadsantahay soo dhawaaw marka sidee u suura gasheen magaalada ay gudaha u galeen oo magaalada gacanta ku dhigeen
meesha waa ka warhaynay waxaan waxaana xogtooda ku haynay inay dad shabaab oo aada u abaabulan oo gawaari qaraxa wata oo aada u badan ay yihiin markaan fiirinay xaaladdu siday tahay ayaan xeeladaysanay xeeladaas xeeladaas aan xeeladaysanay darteed ayay ugu suuro gashay inay gudaha soo galaan aawa ciidankii xoogga dalka ee deegaanka jooga
sidaad ogtaaba waxaa jira transitional ka jira ciidamada xooga dalka oo la bedelay taliyayaashii iyo hogaanadii ciidamada iyo taliya xooga iyo taliyayihii lugta waxaa lagu jiraa maalmihii xorriyadda iyo faistodin ciido sidaas darteed waqtigii loogu talagalay ciidanka xooga dalka inay deegaankaas iyo deegaanada lamida ee degmada runurgood ay soo gaaraan ayaa dib u dhac ku yimiday hadduu ku yimidana shabaabku iyaguna waxay ka faa'iideysteen intaan ciidamo dowla deegaanka soo gaarin inay waxay boobi karaan ama dafi karaan dafaan maxaa khasaare ka dhashay al-shabaab deegaanka gudaha u galeen qarax bay ku dhifteen khasaare maxaa ka dhashay weerarkaas ay magaalada ay ku galeen
wax khasaara oo aan ahayn nin burbur hantiyadeed kama ay dhicin meesha ciidamada ilaalada ee deegaanka joogay macawisleyda ayaa magaalada meel saddex kilomitir ka horeyso kula dagaaleen oo isku xabadeeyeen raggii maadaama aysan saa usii badnaynna way iska leexiyeen wayna soo gudbeen iyadoon ciduna hortaagnayn ayay soo galeen deegaanka daarunimca qaraxaase masaajidka ku dhifteen ayaa wuxuu sababay burbur hantiyadeed ma jirto qof dhaawaca mana jirto qof ku dhimatay oo deegaanka daarunimco deganeeday waa mahadsanta hadda gacanta ku haya deegaanka daarunimco
hadda iska dhaafe toban daqiiqo ma aysan joogin khawaariijtii soo gashay deegaanka aaday u baqayeen waxay aamineen in iyaga dhanba gacanta lagu qabanayo hadday ilbiriqsi kale sii joogaan waayo mma filaynin inay deegaankaoo aan cidna joogin ay tegayaan ma filayn sidaas darteed waxay u qaateen dhagar iyaga loo maleegay iyagoon shan daqiiqa joog shan daqiiqa jooginay ka laabteen xitaa gudaha uma gelin deegaan meelihii talisyada ciidamada xooga dalka iyo kuwa macawisleydu talisyaday deganaayeen xataa lugahooda ma aysan geyn dhowr jeer aad deegaanka dagaal ku gasheen hadda ku hor ay soo weerareen sideed bil ku dhawaada dadka deegaanka aada hor joogteen maxaad ka barateen markaad fiiriso weerarada gaadmada ay soo qaadaan
aada ayaan aan aan uga warhaynaa waxaan ku qaadanay experience wakti badan aan nimankaas isla falgelaynay waxaan xogtooda haynay labaatan kilomitir-ka xagga markay soo socdeen meel walba maay soo maraayeen aan ogeyn markaan qiimeyn ku sameyn waxaan qiimeyn karnaa inaan ubabac dhigi karno iyo inaan ubabac dhigi karin lafteedaan qiimeyn karnaa waxaad og tahay inaan bishii saddexaad ee sanadkan laba kun labaatan iyo saddex ay nagu soo weerareen deegaanka daarunimco aan kula shar galnay dhimashadii ugu badneed ebed meelay weeraraan ku gaartay aan ku gaarsiinay ayna awoodi waayeen deegaankeena inay calankooda inta ka taagaan ay ka qudbeeyaan ay ka carareen iyagoo media dhaawac jiidaaye sidaasaana weli ugu taagannahay lagamana yaabo inay ay ay cabsi amba wax welwela ayna geliyaan weeraradaas dabajooggaaha ay keenayaan cabdi dhowaan haween caruur ayay afduubteen adinkana si lamid a haweenkooda carruurtooda soo afduubteen xaggey ku dambeysay arrintaas
arrintaasi waxay ku dhammaatay si successfulay ku dhammaatay ma jirin annaga naga hor deegaan amba degmo amba tuulo dad inta laga qafaashay reaction inta sameeyey dad kale soo qafaashay weli ma aysan dhicin annagaa ku dhiiranay shabaabka imba kuwa khawaariijta laftoodu ma aysan aaminsanin inta labadaas ay qaadeen oo kale lala qaadayo soddon iyo li- shan qofooday naga afduubteen oo caruur iyo hooyooydhina annagana sidoo kale eh, nimankii amiirada ahaa ee shabaabka jiray u dhashay deegaanka annaga degannahay ayaan ilmahoodii caruurtoodii soo afduubnay iyagaa eh, kusoo hormareen oo de- dadkii ay naga qabeen noo keeneen Eh, markay noo keeneenna annaguna eh, awalba cadowtinimo aan dadka usoo afduubeynaan bocolaad kalama aysan jirin markaan laba habeen markay noo keeneen caruurtayn iyo haweenkii Laakiin kadib hadda- laba habeen kadib ayaan annagana laakiin kuwadi hadda sii in dayay al-shabaab ay wax afduubaan wax sameeyaan waa la fili kara laakiin adinka sideed haweene caruur soo afduubteen haweenkay caruurtu ma ahan normal normal eh, family ma ahan waxaa waaye nimanka amiirada ah oo shabaab ilmahoodii iyo xaasaskoodii inay inta ilmahooda iyo xaasaskooda todoba bilay na- nala joogeen deegaanka nala joogeen ayaguna waxay jireen khawaariijtaasay jireen galhareer iyo saldhig u ahay ilmihii iyo caruurtii eh, meesha annaga aan nala joognay toddoba bilood ay nala joogeen ma waxyeelayn jirin laakiin aabbahood hadduu inta yimaado ilmo iyo caruur birimageydaah oo deegaanka degan asigoo raadinayo in macawisleydu hubka iska dhigto hadduu afduubo kuwiisa inaan afduubno sharci noo diidaa ma jirin